wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada baydhabo kusoo xiray shirka wadatashiga wasaaradaha shaqada iyo dowlad goboleedyada ah dalka iyo sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya shirka ayaa ujeedkiisu ahay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha shaqadaha daadejinta qorshe howleedka sanadka dardargelinta adeegyada bulshada sida mashaariicda daryeelka arrimaha bulshada iyo taabagelinta hanaanka casriyiinta dowladnimada iyada oo la waafajinayo qorshaha isbedelka qaranka wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixinaya shirkan iyo waxyaabihii looga wada hadlay runtii maalin waxay noo tahay maalin aad u weyn oo ka wasaarad ahaan aan dareemayno xasilooni iyo inaan wasiirada dowladgoboleed aan isfahnay oo isku beej aan ka nahay tani waxay noo saamihaysaa inaan u diyaargarowno sanadka cusub oo runtii noogu footaayo iyo caqabadihii maalin lasoo wajahey laba kun labaatan iyo afarta qaabkeen ku xalin lahayn discussionkiina iyo aragtidiina maala idinkoo ah technicalka ah runtii aadaan ugu dirsanay aadaan ugu idinku mahadnaqayahay idinku dhammaantiin waxyaalaha ugu horreeya aa kadasheen maala discussion gareed waxaa ka mid ahaa n t b oo runtii ah wax ugu weyn maanta maala dowladnimadeena wax badan ka bedeladeen aaminsanahay ha ahaadan sida mala structure iyo mala wasaaradaha qaab dhismeedkooda iyo technicality iyo mala sida mala shaqaalaheena mala loo tayeyn lahaa waxaa kaloo kamid ah waxyaalaha ugu muhiimsan aad ka hadasheen mala aan aan mala aan maqalnay xirfadsiinta dhalinyarada oo runtii ah kaalin aad u weyn runtii annagana aan aaminsanahay haddii dhalinyarada aan la xirfadsiinaynin inaysan soomaaliya xasiloonideeda ay noqon doonto mid weli ay noqon doonto maala lisku su'aalo ama maala calaamshal taagan noqon doonto waxaan aaminsanahay waxa keliya na heesta inay tahay dhalinyaradii aanan la harfisiin waxay saacidi doontaa nimankan khawaarijta oo ilaahay ka furtay inay u saamixi doonto inay dad maala ay maala ay tababartaan ama maala ay ku dadaalaan inay maala dowladnimada ay dumiyaan marka annagana waxaa naga go'an tahay in dhalinyarada harfisiintood inaan xoogga saarna kuwa qaar annaga aan awoodin inaan maala wasaaraddeena ay noqoto maala sida xarumaha sida ugu hore xarunta hore jarman iyo dhammaan dalgood waxaan ballanqaadan inaan xarumo ku yeelan doono si dhalinyarada meelaha kala duwan ay joogaan xirfadii looga baahnaa suuq looga baahnaa ay ku helaan meesha ay joogaan shirkan ayaa la filayaa inuu noqdo mid wax badan ka bedela howlaha wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka ee shaqada iyo arrimaha bulshada iyo tan xukuumadda federaalk soomaaliya intaba